isbeddelka cimilada ayaa saameyn aad u ballaarana ku yeeshay soomaaliya guud ahaan gaar ahaan deegaanada jubbaland oo ay ka dhaceen fatahaado iyo abaaro daba dheeraaday oo saameeyey dadka iyo dunyada wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada jubbaland caydiid saleebaan xaashi ayaa ka warbixiyey saameynta ba'an ee isbeddelka cimilada ku yeeshay jubbaland wasiirka ayaa sheegay in abaaraha soo noqnoqday roobabkii la sugaayo oo aan di'in iyo kulaylka ah sii kordhayay ay keeneen barakac cunto yari iyo dhibaato ku timid xoolaha iyo beeralayda marxaladaha taagan ee jira oo isbeddelka cimilada iyo saamaynta uu ku yeesho qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay ka mid tahay noolayaasha kala duwan saamaynta uu ku yeesho caruurta iyo haweenka saamaynta uu ku yeesho cuntada iyo sugnaanteeda saamaynta amniga uu ku yeesho ay ku yeelato isbeddelka cimiladu saamaynta ay ku yeelato caraguurka iyo dhulkii beeraha laga tabcayey saamaynta ay ku yeelato infrastructureka iyo buundooyinka iyo wadooyinka googo-ay shirku wuxuu saddex baanal baa halkan maanta dood dheer oo bulshada oo dhami ka qaybgelayso iyo miidiyuhuba yaa lagu qaban doonaa aqoon-yahano deegaanka iyo khuburo waaweyn baa fadhida waxaana lafaguri doonaa sidii looga badbaadi lahaa oo loo yarayn lahaa khasaaraha isbeddelka cimiladu keento oo ay ku keento deegaanadeeda deegaanada sidaad ka warqabtaan marna roob baa ina qaada iyo biyo muddo yar kabacdina abaar iyo biyo la-aanba baynu la tacaalaynaa sanad walba duufaano ilaahay inaguma keenin laakiin hadda gobollada qaar buu ka dhacaa duufaanaduna ay saameeyaan dhibaatada inagoo aan ku hayno deegaanka oo ay ka mid tahay dhulka la xidhmaysanayo goofafka dhulka loo adeegsanayo dhulkii daaqsinta iyo beerihii dhulbeereedkii oo laysku khaldayo oo dhulbeereed intaa cagafi loo qaato laleeyahay waxaa laga samaynayaa beero iyada oo ayan suurtogeli karin in biyo la geeyo